sida ay baahiyeen maamulka puntland saakay salaadii subax kadib koox ka tirsan daacish ayaa weerar toosa ku qaaday fadhiisimo ciidamada puntland ay ku lahaayeen deegaanka dhar jaalle ee hoos tagta degmada iskushuban ee gobolka bari dagaalkan oo ahaa mid puntland ay horey u shaacisay inay weerari doonto kooxda daacish ayaa daacishtu waxay weerar toos oo isugu jira qaraxyo iyo weliba dagaal ku qaadeen qaybo ka mid a ciidamadii ku sugnaa buuraha deegaanka dhar jaalle sida ay sheegeen maamulka puntland ciidamada ammaanka puntland oo ku sugan halkaasi ayay sheegeen inay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday waxaana ay sheegeen inay ahaayeen ajaanib karbar dagaalanta kooxda daacish maamulka puntland ayaa dhankooda sheegtay inay khasaare gaarsiiyeen dhammaan kooxdii weerarka soo qaaday dhinaca kale ciidanka puntland waxaa weerarkaasi ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac faahfaahin dheeraadana lagama hayo halka sidoo kale ciidamada puntland haatan lagu dabiibayo isbitaalada boosaaso iyo carmo afhayeenka howlgalka ciidamada puntland maxamuud maxamed axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalkaasi ay iska caabiyeen ciidamada puntland waxay taagay ahayd tobankii saac xalay ayaa waxaa soo weeraray ciidanka la dagaalanka argagixisada puntland joogay deegaanka dharjaale ee gobolka bari nimankii dhiigmiiradkaha argagixisada daacish ciidanka oo dhaqdhaqaaqooda la socday sataraydka kala socday una diyaarsanaa ayaa halkaas kooxdaasu soo weerardhay dhammaan kooxdii soo weerardhay siddeed nin oo ajnebiyah iyo hubkoodii ayay ciidamadu soo bandhigeen geesiyaasha puntland halkaas muxuu ahaay fashiliyey argagixisadaas waxa weeye qorshahoodii ayay sii wateen waxayna u sii guureen taargetkii meeshuu ahayd bay u sii guureen halkaasoo khasaaraha ka dhacay ciidanka puntland aad u koobnayd dagaalkuna sidiisiibuu usii socdaa dhammaan dadka reer puntland waxaan u sheegaynaa wax broblem oo halkaa ka dhacay ma jiraanin sida caadiga u ahayd ciidanka puntland mar kasta waxa weeye dagaal baa ka dhexeeyey iyaga iyo reer puntland ama shacab ha ahaato ama ciidan ahaatee tii uunbaa filinteedii baa la wadaa waxaana usoo ciidanka u soo jeedinaynaa dhammaan dadka reer puntland inay ciidamadooda garab istaagaan sida caadiga u ahayd si cadowga loo tirtiro taasoo nimankaasoo ku dhuumaalaysanayay gobolka bari dhuulaleyda gobolka bari intaasaa dhacday saaka fashilaadaasaa ku dhacday nimankii waana mahadsantihiin hawshuna halkaasay inooga soconaysaa haddii ilaahay idmo isku soo wada duubo v o waxay isku dayday inay raadiso warka dhinaca kale ee dadka shacabka ah ee degan deegaanka dhar jaalle xaaladda ay ku sugan yihiin iyo weliba inuu khasaare uu ka soo gaaray weerarkaasi balse waa inoo suuroobi weydayna helno yuusuf maxamuud v o e boosaaso